labada gobay baa tiriyey iyo gabayo kale ay ku jirtay caldaahir gunuxuu ku dhacay gees dambe askooyo gobi baa ku soo dumay raggii garab wadaageenoo gox iyo gabayraa ka dhacay geestii tiriyo wariyaa degan wariyaa ficida hogaanka reer tiriyada gareerdayna wada qaadameeyaa gambada xora wariyaa geesigooda jirtay tiimid gudaha ayay labadii leeqaysay sifadii diiqii waxay dileen shan nin halkaas ayay heerada la baxday dabeed waxaa ku xigay dagaalkii cartuku markii cartuka ay dhacday ayuu maxamuud xaaji cabdigeli isaga oo markii codka ay soo nigeysteen oo qoladiisa soo nigeysateen inay dhibaatada mas-uul ka yihiin qolada majeerteen la sheegayo ayuu tiriya gabaygan wuxuu yidhi kolkaa in hadduu wax badan dhowrsado oo ciila dhacadiiyo nafta iyo dhaqaalaha hadduu meel dhigo waayo oo loogu soo dhaco wuxuu madax ka dhowrahayo dhibta iyo dagaal waa inuu dhabu istaagaayo qarumahaba qaar baa ku dhuma dheeg saraa nahayeen baal dheerkiiya ka jaba dhabarka meeshaahe dharagtiyo barwaaqadu marbay kaa dhadhabisaayoo dhoqiya marbay kula gashaa dhigirta masaarkeeda wax ka dhigan dagaalka ka dhacay maalintii dhigee jatanis dheerayntii iyo dheedkii laga waayi dharka qaatay watay hortii dharabta horeen dhaabtiiyo daraaqdii badnayd laga dharayn waa darbaaxooyinkii horay ahaa dhowrto gacantii markii la isku dhiishaday baqay dhagac ka siiyeen dhibtii jibiye dhagaxiina way wada darbeeyeen dhigordiidka nimankii ahaa dhimaysha goodi dhaawic iyo geerida dadkay kala dhignaayeen dhaawic iyo geerida dadkay kala dhignaayeen wixii dhiman lahaabaa dhintay dhicinay goobtii afartaas dhammeeyey waxaan dhinaca ka raacsiiyey dhudhum afartaas dhammeeyey waxaan dhinaca ka raacsiiyey dhaloweyn xaray iyo la-ee dhoodka reer qalabka xuseen guri colku waaya dhulay dhulis daraad noqday dhuunguurka iyo riifilka iyo dhunuucda baaruudda tumanlaha dhammays iyo lexlaha dhuuxa alamaanka waagoo dhag yiri baa rasaas laysku dhaansaday dhowr jeer markii la isku riday dhunuucda baaruudda dhagaxa iyo dhulkeeda markuu dhuruurka qaaday way tobanka dheeraad xabadu dhuunta kala beysay baqay dhagax ka siiyeen dagaal lagaga dhigroon inta guma dhawaaq gaaro iyo dhiru ibraahimna waxna laguma dheesin oo wax dhumay dheeru waadadeena dhadhamiyo waatay hortii dhicis nimoodadeena dhunkaa noqonay waaba iyadan dhuunta loo dilan labadii daraarood cukaar dhabarka loo saari dhiibiyo waraab looga carar wejandhacayaan meeshii dhalugriga kobtii dhowrii lagu aadiyo guryihii la dhacayadi jiray looma dheelmadee dhankaa laga marsdhoo saali iyo beerta dhagaxtuur kuwii daanka lagu qaybsin jiray dhalasho loo raaciyo lagu dhumay guryihii markii la isku dhijiray afartaas dhammeeyey waxaan dhinac ka raacsiiyey dhudhumaha majeerteen waxay dhawab caleeyaanba afka waxay dhigtaan oo nafaha dhacay yidhaahdaanba dhoombuurku goortuu dhacay dhagax yidhaahdeen dhaawacay ka carareen amay dhuunta laga saariy nin qabiilki dhalag yahay oo rasaas dheegga laga saaray iyo dhimashadii dhinac cabbaas dheexma laga qaaday adinkaa dhulkeenii badnaa weerar dhaafsaday adinkaa dhulkii dhamac ku shigay dhalolii saaray adinkaa garoorkii dhaqdhaqay dhamidda fiicnaa dhowdayda adinkaa fallaas dhooban dhaafsaday adinkaa dharkii iga beddelay dhowsanaan jiray waxaad noo dhigteen haatan waa ina dh adinkaa raggaad dhihi jirteen dhaar ku duujiye waxaad noo dhigteen haatan waa ina dhex taallaayo dhacartada dhibbaanta fasheen jeer dambe u dhiman dhogsano u dhowra waxaan dhaawada sooma dhaxayaan bukuyaguda